bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warkaa subaxnimo ee idaacadda dalsan markabkii shidaalka baarayay ee dowladda dalka turkiga ay leedahay ayaa kusoo dhowaaday xeebaha dalka soomaaliya xildhibaanada golaha degaanka ee degmada garowe wasaaradda arrimaha dibadda ka dalbaday in xildhibaanada loo ogolaado fadhiyada golaha degaanka ee maamulka puntland wasaaradda diinta iyo qaabta ee xukuumadda soomaaliya oo soo saartay xilliyada la qabanayo baasaboorka xujayada ee sanadkan xajka gudanaysa dagaal kii ka dhacay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan oo xaaladiisu saaka ay deggan tahay akhbaaraadka dibaddana waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duqaymaha ciidanka yuhuuddu ay ka fulinayaan magaalada beyruud
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkada waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxaanu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidanka tababarka oo uga socday dalka eritrea isagoona warbixinno kala duwan uu isagu ka dhageystay waxaana madaxweynuhu sidoo kale la sheegay in uu dhageystay macalimiinta iyo saraakiisha hogaamiya ciidankan qaarkood loo tababarayo ciidanka ciirka ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii uu ku guda jiray boqoshadiisa dalka eritrea waxa uu sidoo kale uu kulankaasi ula qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee tababarka uga socda dalka eritrea isagoona sidoo kale ku guubaabiyay in u diyaargaroobaan dagaalka looga xoreynaya qeybaha kala duwan sida uu sheegay cadowga soomaaliya waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay in sugidda amniga dalkooda ay waajibaad uu ka saaran yahay waxaanu xusay in muhiimadda ciidanka ay u leeyihiin ilaalinta madax banaanida gobonimada iyo midnimada dalka ah ee dadka soomaaliyeed madaxweyneha ayaa hoosta ka xariiqay siday dowladdu uga go-an tahay tayeynta iyo horumarinta ciidanka qalabka sidaa xildhibaanada golaha deegaanka ah ee maamulka puntland gaar ahaan kuwa garowe ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi ka codsaday in xildhibaanada loo ogolaado fadhiyada golaha deegaanka ee garowe ay ku yeeshaan qaar ka mid a xildhibaanada oo shirjar ay qabtay ayaa iyagu waxa ay sheegeen
qodob in loo dooran karo qodobkii sagaallabaatanaad farqada koowaad labaad iyo saddexaad waxa ay dhigayaan nidaamka loo dooranayo golayaasha deegaanka loo fariisinayo nidaamkaas oo ah qodobkaad uu dhigayo inay xisbi haddii uu aqlabiyadda helo in xisbigaasi uu soo dhisanayo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen qodobkaas hore waxaa buriyey bulshada degmada garoowe oo aan hal xisbi aqlabiyadda siin qodobka labaad waxa uu ahaa xisbiyada siyaasaddu inay midoobi karaan oo ay soo dooran karaan guddoomiye guddoomiye kaxoon soo xulan karaan kaasna xisbiyada siyaasadda aqlabiyadda haysta ayaa ka soo saaray warqad oo ku xusay inaysan diyaar u ahayn hadda inay heshiis galaan qodobka saddexaad waxa uu sheegayaa in golayaasha deegaanka ay doortaan iska dhex doortaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xeen iyagoo loo maraayo nidaam ku xusan xeerka golayaasha deegaanka isla qodobkiisa sagaallabaatanaad oo ay saduq ku codaynayaan waana kaas midka dastuurka puntland sheegaya labada qore oo horeto qodob oo hore oo kow iyo laba ah kuma ay qoran dastuurka puntland dastuurka puntland waxaa ku qoran qodobka boqol labaatan iyo afar farqadiisa koowaad waxaa ku qoran golaya golaha deegaanka ayaa iska dhex dooranaya guddoomiye iyo guddoomiye ku-xeen marka qodobkaas saddexaad oo xisbiyadu door bideen annaguna aan door bidnay bulshadana u wanaagsan wada shaqaynta golayaasha deegaanka u wanaagsan ayaa dastuuri ah kaasaana saxsan kana doonaynana waa midkaas waxaanu ka rabnaa wasaaradda arrimaha gudaha inay bulshada u caddayso bulshadana soo dooratay ay u caddayso waxaa hortaagan fariisintii golayaasha deegaanka ee degmada haddii ay jirto awood ka sarraysa oo hortaaganna ay bulshada u caddayso ay la wadaagto bulshada oo tiraahdo nidaamkaasaa hortaagan waxaa inagoo og in nidaamka dimuqraadiyadda puntland uu yahay nidaam curdin ah oo u baahan in la ilaaliyo sidaan aysan bulshada puntland uga niyad jabin iyo lagana fikro nidaam
wasaaradda diinta ee qaybta xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay in la bilaabayo qabashada baasaboorada xilliga xajka ee xujayda ay doonayaan inay soo gutaan waajibaadka xajka safa cusmaan ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haysaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo midowda shirkadaha adeega xajka ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxay shaaciyeen in laga bilaabo maanta ay bilaabatay qabashada baasaboorada xujayda soomaaliyeed ee raba inay soo gutaan waajibaadka xajka ee sanadkan guddiga shirkadaha adeega xajka ayaa sheegay in qabashada baasaboorada xujayda ay socon doonto ilaa tobanka bisha koowaad ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka waxaana xaaji walba laga rabaa ayaa la yiri lacag horumaris ah oo gaaraysa laba kun oo doolar ilaa ay wasaaradda arrimaha diinta ka shaacin doonto lacagta rasmiga ah ee xajka sanadkaas xaajiga soomaaliyeed wuxuu baasaboorkiisii lacagtiisa horumariska ku wareejin doonaa shirkadaha ay shaacisay wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya ee u adeegi doono xujayda waxayna daabaludu bilaaban doontaa saddex iyo tobanka mey ee labada kun shan iyo labaatanka cali maxamuud cibaar oo ah guddoomiyaha shirkadaha adeega xajka ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka ayaa ku dhawaaqay qabashada baasaboorada xaajiga muddada uu socon doono iyo shuruudaha laga rabo maanta oo shirkan jaraa-id waxaan ugu talagalnay inaan ku shaacino inuu bilowday qabashada dukumentiga xajka ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriya laba kun labaatan iyo shan sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa sida agaasimuhu sheegay ee sanadkan u diyaargaroobay inay gutaan waajibka xajka inay bilowday in la qabto baasabooradii iyo laba sawir iyo laba kun oo dollar oo horumarisa si loogu qabto shaqadii guud sii horumarisa kuwaas oo ay u dhiibayaan shirkadihii toddobaatan iyo kowda shirkadood ahaa ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu ay ruqsada siiday ay ku shaqeynayaan intaas kabacdi waqtiga lacagtaas waa horumaris lacagta kale waxaa la bixi doonaa waqtiga wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu sida agaamsuu u sheegay ay shaacido qiimaha guud ee xajka taas oo ku beegan bisha december qabashada baasaboorada iyo dukumentiyaashu waxay socon doonaan ilaa iyo bisha janaayo tobankeeda sidaas daraaddeed xujiyada soomaaliyeed ee niyeysatay inay xajiyaan sanadkan fursaduhu waa degdeg shaqaduna waa isdaba taallaa waxaad ogtihiin sidii sanadkii hore in dowladda sacuudiga ay wax waliba in waqti hore loo diyaar garoobo oo laga shaqeeyo oo waqtigii hore la qabto inay gu-aamisay sidaas daraaddeed waqtigii hore oo la shaqey jira bil iyo laba bil xajka wuu ka baxay waa inuu waqti hore dhammaan jaraa-idkiisa dhan oo aan dhammaynaa sidaas daraaddeed xujayda soomaaliyeed iyo shirkadaha waxa horyaala in ay masaarkii si degdega u gaarsiiyaan wax alla oo tashiilaad oo looga baahnaa shaqadaasi waa shaqo u baahan isxilqaan iyo deg deg si aysan ugu imaan wax dayacaadihii shaqada xujiyada soomaaliya sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya ibraahim nadaara ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha nasiib ku yeeshay inay qaadaan xujayada soomaaliyeed lala xisaabtami doono haddii ay gudan waayaan shaqooyinka loo idmaday wuxuu sidoo kale sheegay in wasaaraddu ay dul taagnaan doonto shaqada shirkadaha ilaa xajku kasoo dhammaanayo waxaan shirkeena jaraa-id maanta oo wasaaradda iyo ay wada qabanayaan xamladaha inaan ku faahfaahiino aan rabnaa wax la xiriira jadwalkii xajka sanadka kun afar boqol afartan iyo lix laba kun labaatan iyo shan howlihiisii isbuucyadii lasoo dhaafay ay wasaaraddu waday shirkadihii fulin lahaana liistigooda la faafiyey maantana aan rabno marka inaan halkan ka bayaamino qodobo muhiima ee la xiriira adeega xajka qodobka koowaad maanta ay taariikhdu tahay kow iyo tobanka bisha tobnaad laba kun labaatan iyo afar inaan iclaamino in laga bilaabo maanta qof kastoo xaaji soomaaliyeed ee danaynaya sanadka soo socda inuu xajka guto ama sanadkan ee hijriga aan lagu jiro inay bilaabatay qabashada baasaboorada xujayda soomaaliyeed ayna socon doonto ilaa iyo tobanka bisha koowaad intaas inta u dhexaysa qof kastoo danaynaya inuu soo guto waajibaadka xajka sanadkan inuu baasaboorkiisa uu u dhiibo shirkadihii liiskooda wasaaraddu ay soo saartay ee ruqsadda iyo ogolaanshaha loo siiyey gudashada ee u adeegidda xujayda soomaaliyeed ee sanadkan markabkii ay dowladda turkiga usoo dirtay xeebaha dalka soomaaliya ayaa kusoo dhowaaday xeebaha dalka iyadoo markabkan ay gelbinayeen qaar ka mid ah maraakiibta dagaalka ah ee dalkaasi turkiga markabkan oo lagu magacaabo urur creatis dalka turkiga oo shidaal baaris ka sameyn doona xeebaha soomaaliya gaaraan kuwa galmudug ayaa maanta kasoo gudbeeyay kanaalka sways wasiirka damarta dalka turkiga ninka lagu magacaabo labaarsalaan babayrakar ayaa sheegay in markabka saameynta shidaalka uruug ah uu sii dhowaanayo xeebaha soomaaliya halkaasoo la fila inuu ka bilaabo shidaal baaris markabkan oo ay weheliyaan maraakiibta caawinaysa ah ee maraakiibta ciidamada badda dalka turkiga waxay si nabadda uga soo gudbeen kanaalka suways waxayna hadda ku wajahayeen soomaaliya ayuu wasiirkiisa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ex markabkan uruug ayaa lagu wadaa inuu xeebaha galmudug ka sameeyo baarisa loo yaqaano t d oo ka macno aha helitaanka halka ugu fiican laga dabooli karo ceelka halka ugu fiican looga dalooli karo ceelka shidaalka ah ee la qodayo shantii bishan ayaa markabkan ciidamada badda ah ee ay ilaalinayaan soo sagootiyeen magaalada istanbul kadib markii munaasabada uu ku qabtay halkaasi madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan munaasabad kale ayaa lagu wadaa in lagu qabto muqdisho marka uu markabka kan soo gaaro iyadoo wakhtiga wixii ka dambeeyana uu bilaabi doono baarista 3 d ee xirmooyinka yaala galmudug guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan dhegaystayaal wanageynta
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel